ururka naafada somalilan ayaa deeq iskugu jirta raashin iyo cagab kale oo lagu talagalay dadka baahiyaha gaarka qaba ku wareejeen maamulka degmada baliguubadle ee gobolka hawd gudoomiyaha ururka naafada somalilan daahir jaamac diiriya ayaa ka waramaya qeybaha uu ka kooban yahay qalabkan iyo deeqda raashinka ee lagu talagalay dadka baahiyaha gaarka qaba maanta waxaanu soo gaadhsiinay haddaan nahay ururka naafada jamuuiyadda somalilan deeq isugu jirta afar nooc qalabkii dadka aragga naafada ka ah oo noocan ah iyo ulaha oo ah kuwii kilkilada iyo kuwan ah kuwa gacanta la gashado oo marna la dheeranayo marna la gabinayo qof kastaaba intuu dheer leegyahay ayay kuwana yihiin kuwaasna noqdaan waayo waa bahadahii adhadaha lahaa waxaa lagu dooranay oo kuwa qaaliya anu soo qaaday urur ahaan maadaama oo qofkii uu joogo meel ka fog oo aan loo gaabin karin ama aanu heli karin cid u gaabisa oo leekaysiisa inuu marba intuu doono loo gaadhsiin karo dee qaabkaas waxaa u siinaa konton qoys waxaan kaloo sidaa soddon qoys oo raashina oo ah bariiskii aan ugu talagalla inaanu gaadhsiino dadka naafada ah ee jicisan duqa magaalada balegubadle maxamed cabdi maxamed ayaa u mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaatay keenista qalabkan cid wax la gashado ciddii ugu habboonayd ayaa maanta horta halkan lagu keenay qalabkan waa dadka baahiyaha gaarkaa leh waa dadkii ku habboonaa in wax la siiyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqna xukuumadda jamhuuriyadda somalilan iyo guddoomiyaha dadka baahiyaha gaarkaa leba ilaahay idinkiisa waxaan ilahay idinka baryaynaa inuu ilahay idinka jasaaysiiyo intaa iyo in ka badanna waan idinka rajaynaynaa waxaan kaloo idin sii diyaarin doonaa intaa insha allahu in maadaama way afartii guddoomiye degmada joogaan inaanu diyaarino liisaska degmooyinka wax alla waxa baahiyaha gaarkaa leh rag iyo dumarba inaanu idin sii diyaarinaa insha allah bismillahi kariim